dumarka soomaaliyeed soddonkii sano ee uu dalkeenu burbursanaa waxay ahaayeen kuwo dowr muhiim ah ka qaatay samata bixinta bulshada soomaaliyeed ee burbur ku saameeyey waxayna inta badan la yimaadeen hal abuuro iyo fikrado ganacsi kuwaas oo ay wax weyn kaga bedeleen nolosha qoysaskooda shirkada habboon oo ay ku midaysan yihiin haween soomaaliyeed oo la yimid hal abuur ganacsiya ayaa ka dhisan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxyaabaha ay haweenkani ka ganacsadaan ayaa waxaa kamid ah jarista iyo karinta hilibka geel ah oo ay oodkac ka dhigaan kadibna ay dadku ka iibsadaan dharka oo ay kariyaan iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan oo ay shiidaan kadibna ay ka sameeyaan dhirta shaaha lagu darsado iyo qaybo kale oo cunooyinka lagu darsado qaar kamid a haweenka ka tirsan shirkada habboon ayaa ka warbixiyey hal abuurkooda ganacsi iyo shaqooyinka ay qabtaan sida hadda unsiga markii la sameynay camal qofka loo diro adeegiisa markii dharka la karinayo qofka loo diro rinjiga iyo waxyaabahaas sida istiikarada oo caagtaha lagu dhejiyo kambaniga loogiis ay ku qoran tahay dadka sameeya ayaan ka mid ahay iska kaa bedelay waaga hore liimaasan aqoonsanin waayo wax markaad bilow tahay hadda cidna kuma aqooto waxaa dhici jirta wax inaan sameeyno in badan yeelaan laakiin hadda waxaa jira kaamo badan oo dalab soo dhiibanaya dad hilibka rabo dad unsigi rabo dad dharki rabo waxyaabahaas ayaa nagu soo kordhay oo sidii hore aan ugu bedelanahay aniga faa'iida aan ka heli kow khibrad ina maanta haddaan gooni uba xitaa aan shaqaysan karo teeda kale inaan xirfadii aniga aan sameeyo oo wixii aniga aan gacanta ku haayo inay macmiil badan dadaan horey u aqoonin oo kastamar ah aan samaystay anaga waxaan ahay qaybta khasnajiga ahay kambaniga waxaan hadda macnaha inta waxaa inta agabo inta meeshan saarad arki hayso waxaa ka mid ah uunsiga waxaa ka mid ahaa qudaarta oo lagu darsado raashinka waxaa ka mid ahaa shaahiga dhirta lagu darsado hilibka dharkariska magaas intaasna waa sameynaa hadda waxaa ka mid ah anaga saan markaa saan u sameynaa maalin islaan dhexdeesa tan oo aragtay koobka anagoo ka xayeysiinayn oo maraykanka jirto ay soo dalbatay waa loo dhiibay hadda way soo dalshay shan iyo toban kartoon hal iisoo dhiibay tan maraykankaas gadana uunsigaas aadaan ooga helay kusoo kornayno aan sameynay suuqas aan keenayo ilmaha iskaa korta laakiin tan markaa ark shaqada aan galay waxwaanan ka faa'iiday macnaha hadday ganacsigan oo saan oo wax loo kala dhiganayo ma ka seelin sigan hadda muddo waxaan ku dhex jirnaa afar sano ah laakiin muddo laba sano ah oo hadda si toosa suuqa u galay walahi marka hore qaabkaan ku bilownay qaab aada u hooseeya u ahaa markaan bilaabayna aad baan u hooseeyey maadaama aan waxa aan wadno aan la fahansanayn uunsigoo kale dibadda laga dirsan jiray oo uunsiga dalka bacma ogiya uunan iskiisar iyo caag midna lahayn qudaar qallajintoon aan ka jirin magaalada oo aan jirinin oon anagu bilownay marka sidaas la-adligeed ay aada noogu adkayd hadda laakiin labadan sano ugu dambeeyo kambani hirgalaan nahay maadaama hooye aan ahay korisna aan ku jiro khibrada iyo aan leeyahayna hal abuurka inaan soo bandhigo haweenkan ku midaysan hal abuurka ganacsi ayaa shaqadan wada muddo afar sano ah waxa ayna tiri ahaan gaarayaan soddon iyo shan dumar ah